galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington
dhegeystayaal waa galab jimcaah bisha janwarina waa shan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali daadka waxaana idaacadda si walajadeeda kugu soo jeedinayaa nuur xasan nuur nuur baqaari anuga ibraahim xasan daanbure
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno faragelinta shisheeye iyo siyaasadda soomaaliya dalka soomaaliya dal iska nugul dadka siyaasiyiinta badankooduna ay ka soo sidii hadda ka hor la yidhi qaraab ay ka soo u qarabtegi jireen dowladaha dibadda haddii shan milyan ay mid xildhibaan ah ama mid siyaasiyi usoo dhiibaan oo sayladda intuu miis la fadhiista yidhaahdo madaxweynahan hala raacdee oo markaa siyaasado kale oo jeebkiisa ku hahadlo waddanka sida u shaqayn doonaan runtii khatar weyn baa jiro ma dhici karta inay soomaali inta imaaraadka oo kala tirto ama dal kala tirto ay intay lacag bixiso siyaasiyiintoodii tirada hala rido hebel ama kan hala qabto anigu waxaan qabaa inagaa dembiga le waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan adeeg cusub oo casriga oo dhinaca satellite-ka ah oo magaalada muqdisho uu laga hirgeliyey toddobaadkan iyadoo saddexda qaybood wax loo gudbiyaa ama waa inaad satellite-ka martaa ama inaad wireless-ka oo microwave radioga waad martaa ama waa inaad fiber opticada martaa marka waddanku hadda fiber opticii wuu leeyahay microwave-kiina wuu leeyahay laakiin satellite-ka ma qabin marka waxaanu kusoo kordhinay adeega cusub qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
dalalka maraykanka iyo kuuriyada koonfuud ayaa waxay go'aansadeen inay hakiyaan dhoolatuska militari ilaa iyo inta ay ka qabsoomayaan ciyaaraha olombiga ee lagu wado inay ka dhacaan bisha soo socota dalka kuuriyada koonfureed sidaasna waxaa shalayta sheegay saraakiil ka tirsan labada dhinac war ka soo baxay dhanka kuuriyada koonfureed ayaa waxa uu sheegay in go-aankaasi uu yimid kadib markii telefoon ay ku wada hadleen madaxweynayaasha labada dal ee maraykanka iyo kuuriyada koonfureed donald trump iyo munjayin afhayeenka xafiiska bentagonka colonel robert manin ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda gaashaandhigga ay taageersan tahay go-aanka madaxweynaha iyo waxa u wanaagsan danaha kuuriyada koonfureed oo ay isbahaystaan maraykanka dhoolatuska militari ayaa waxaa badanaa labada dal si wadajira ay u qabtaan inta u dhexaysa bilaha februari iyo abril kaasi oo ka kooban dhulka cerka iyo weliba badda iyo weliba howlgallo gaar ah oo lagu xoojinayo u diyaargarowga difaaca kuuriyada koonfureed iyo gobolka madaxweyne trump iyo dhiggiisa kuuriyada koonfureed munjain ayaa waxay isku raaceen in lasii wado ololaha cadaadiska ka dhankaa dalka kuuriyada waqooyi si aanu dalkaasi mar kaleeto ugu noqon khaladaadkii uu hore u sameeyey
sacuudi arabiya ayaa sheegtay in ay ka hortagtay gantaal kale oo ay xuduudeeda ku tuureen maleeshiyada xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka yemen warbaahinta sacuudiga ayaa ku warantay in nidaamka difaaca hawada sacuudiga uu gantaalkani oo ahaa nuuca riddada dheer uu ku joojiyey gobolka najraan ee koonfur galbeed ee boqortooyada oo gantaalkii saddexaad oo ay xuutiyiinta ku ridayaan ay kasoo tuurayaan yemen tan iyo bishii noofembar ee sanadkii hore sacuudiga ayaa ku eedeeyay dowladda iiraan inay ka dambeyso weerarada kaga imaanaya dhinaca yemen
ugu yaraan soddon rayada oo ay ku jiraan carruura ayaa ku dhimatay duqeyno dhanka cirka oo loo geystay deegaanka la yidhaahdo guuta ee qaybta ay ugu xooga badan yihiin fallaagada ee duleedka caasimadda dimashaq urur u dooda xuquuqda aadanaha ee isha ku haya dagaalka sokeeye ee ka socda dalkaasi suuriya ee saldhigiisu yahay britain ayaa waxa uu sheegay in duqeymaha cirka ay fuliyeen dowlado ruushka leeyahay ma jirto ilaa iyo hadda xaqiijin ku saabsan duqeyntaasi oo ka soo baxday dhinaca militariga ruushiya oo taageero xoogan u fidiya ciidamada dowladda suuriya deegaanka gota ee bari oo ay ku nool yihiin ilaa iyo afar boqol oo kun oo qof ayaa waxaa haatan la sheegay in ay ka go'naayeen gargaarka cunto iyo dawootan iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankii dowladda suuriya ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay waxay u ogolaatay laanqeyrta cas inay halkaasi ay ka soo qaado kana soo daadgurayso sagaal iyo labaatan bukaan ah oo ay ku jiraan siddeed iyo toban carruur ah oo aada u ildaran iyo afar haween ah oo ka cabanaya cudurrada wadnaha keliyaha dhiigga iyo xanuunka kansarka jimco wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada muqdisho ayaa waxaa dhowaantan laga hirgeliyey adeeg dhinaca khadka satellite-ka oo casri ah oo xawaarihiisu uu sarreeyo looguna talagalay inay ka faa'iidaystaan sharikadaha ganacsiga warbaahinta iyo dadka doonaya in si toosa kulamadooda ay ugu baahiyaan dunida adeegan ayaa waxaa labadii bishan hirgelisay shirkadda dalocom oo hore muqdisho markaasi u geysay khadka internetka ah ee xarkaha badda hoostooda mara ee fiber optiga loo yaqaan wariyaane maxamed colaad xasan ayaa adeegan cusub waxau ka waristay maamulaha shirkadda dalcom ee soomaaliya maxamed axmed jaamac khadka telefoonka ee magaalada nairobi ayuuna kula xiriiray alaalow khadkan ama adeegan cusub aan kusoo kordhinay dalka oo adeeg baahi weyn loo qabay qeybo weyn ka cayaaraya isku xirka wadanka wadanka waagiisii horeto adeegyada noocaan oo kalaa markay ubaahdaan waxaa loo doonan jiray dibadda wadamo kale ayaa laga doonan jiray ha noqdaan kuwa saxaafadda iyo warbaahinta ay isticmaasho sida telefishinada iyo raadiyaasha ama ha noqotaan kuwa internetka lagu baahiye ee meelaha wadanka loo baahan yahay lagu gaarsiiyo marka hadda waxaan rakibnay adeeg cusub oo maraya khadka satellite-ka anagu waxaan leenahay khad fibera iyo mid satellite marka kan adeegan cusub wuxuu ku salaysan yahay ama uu ku dhisan yahay in uu maro satellite-ka macnaheedu marka waxa weeye adduunyada saddexda qaybood ee wax loo gudbiyaa ama waa inaad satellite-ka martaa ama inaad wirelesska oo microwave radioga waad martaa ama waa inaad fiber opticada martaa marka wadanku hadda fiber optig uu leeyahay microwave-kiina uu leeyahay laakiin satellite-ka ma qabin marka waxaanu kusoo kordhinay adeeg cusub oo dabooli doona baahidii loo qabay in satellite-ka la maro macnaheeduna ay tahay meelihii markii hore aan la gaari jirin oo dhan in maanta si fudud oo sahlan lagu gaari karo hore shirkada yaryar baa oo baahiya wararka iyo munaasabadaha si toosa waxaan life streamka loo yaqaan ayaa ka jiray muqdisho sidaad adiguba qiraysay qadkan satellite ee shirikadu hirgelisay hadda awood ahaan muxuu kaga duwan yahay qadadkii hore u jiray fiber optiga aad marsiin jirteen
qadkii horeeto shirkadaha warbaahinta iyo isgaarsiinta xoogeedu waxay isticmaali jireen dhinaca internetka markay rabaan inay wax isku gudbiyaan waxaan kusoo kordhinay mid satellite ah taas waxa weeye wuxuu ka caawinayaa marka ugu horeysa in tayada adeega warbaahinta kaleeto ay hadda aada sare ugu kacdo internetka uu gaaro meel kasta kasta oo kamida dalka gudihiisa iyo gobolka oo dhan ba maanta adeeg adeegan maaha mid ku xadidan xuduudaha soomaaliya o kaleeto laakiin wuxuu gaarayaa dhammaan wadamada beriska oo dhan iyo wadamada bariga dhexe wadamada yurub dhammaantoodba wuu wada gaaraya marka technolojiyada satellite-ka ayaa awood noo siisay in aanu barlami ka sameyno wadanka gudihiisa ama warbaahin ka sameyno wadanka gudiha oo aan gaari karno intaasoo dhan annagoo waagii horeeto kasoo qaadan jirnay wadamo shisheeya marka taa macneedu wuxuu yahay meel tuulo ah oo soomaaliya ku taala oo magaalooyinka ka fog haddii warbaahini ay kaamirad la tagto oo ay doonayso inay si toosa uga soo tabiso iyadoo haysata adeega satellite-ka ee aad bixinaysaan hadda awood bay u yeelanaysaa markii horese awood uma lahayn wadanku waagii horeeto awood uma lahayn telefishinadu inay toos uga bixi karaan wadanka gudihiisa maanta waxaan awood u yeelanay telefishin kasta in laga lalin karo wadanka gudihiisa lagana baahin karo macnaheedu waxa baahinta iyo lalinta waa laba shay oo kala duwan waagii horeeto waa laga soo lalin karay iyadoo la adeegsanayo qalab yar satellite oo gacanta lagu qaato ama internetka la adeegsanayo ayaa laga soo lalin jiray laakiin lagama baahin jiri laakiin hadda waxaanu awood u yeelanay in wadanka gudihiisa laga lalin karo lagana baahin karo macnaheedu marka waxa waaye satellite-kii laga naa wuxuu gaarayaa meel kasta wadanka ka mid ah wa waa gartay jaamac horey waxaa soomaaliya lagu ammaani jiray in dhinaca isgaarsiinta ay eh, ku horeyso xagga taleefanada dalal badan oo afrika ku yaala Eh, hadda marka aad si isbarbar dhigto internetka soomaaliya eh, hadda ay haysato qiimo ahaan iyo taya ahaan iyo kan wadamada deriska ah, maxaa faraq oo u dhexeeya farqi weyn baa udhexeeya wadamada dariska qaarna waa naga horeeyaan qaarna hadda annagaa ka horeyna oo isticmaalka internetku wuxuu gaaray saddexdii sanoo lasoo dhaafay inuu ku dhawaado boqolkiiba sideed iyo toban populationka soomaalida annagoona aan weli aada usii horumarin agabkii iyo infrastructurekii gudaha laga dhisayay marka tilaabo waaweyn ayaanu ka qaadnay eh, dhinacaas waxaa lagu qiyaasaa facebook oo kale soomaalidu aada u isticmaasho in uu gaaray boqol iyo konton oo subscriber maanta inuu marayo haddana uu kusii socdo xawl aada u sarreeya macnaheedu waxay ku sheegaysaa isticmaalka internetku inuu wadanka aada ugu sii baahayo horumar weyna laga sii gaarayo dhinacaasi wadamada dariska qaarna marka way naga horeeyaan sida kenya oo kaleeto isticmaalka internetka qaarna annagaa ka horeyna oo weli waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato inay helaan infrastructurekii loo baahnaa ama agabkii loo baahnaa ee u keeni lahaa ama ka qaadi lahaa internet jaamac marka adeegyada noocan ee internetka ama satelliteka hadda aad hirgeliseen eh, dadka ku xiran ee sida aadka u daneeya waxaa ka mid a ganacsatada eh, sharikadaha waaweyn wax ku iibsada ama een, warbaahin kala duwan oo soomaaliya ka hirgashay eh, raadiyaal u badan eh, telefishino dhammaantoodna waxay leeyihiin bogag internetka ah oo si toos wax uga tabiyaan marka qiimo ahaan markaad fiiriso adeegyadii hore ee u haysteen ee dalka dibaddiisa ay kala xiriiri jireen iyo midka hadda aad keenteen maxaa faa'iido ugu jira Ah, waxaa meesha ka baxaya qarashkii eh, dadkii dalaaliinta ahaa ee u dhexayn jiray soomaalida iyo shirkadihii waaweynaa marka adeega keli dhammaan markii loosoo raray wadan gudihiisa qiimo wuxuu hoos u dhacay ama uu hoos u dhici doonaa in ka badan boqolkiiba konton kaasina wuxuu ahaa maamulaha shirkadda dalcom soomaaliya maxamed axmed jaamac isaga oo nairobi jooga ayuuna khadka telefoonka u warramayey maxamed colaad xasan
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal markaana kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedin doona haaruun macruuf
shantii bishii juun ee sannadkii tegtay ayaa waddamada sacuudiga imaaraadka carabta masar iyo baxrayn waxay xidhiirka u gooyeen waddanka qatar laba maalmood kadibna cadaadis ka yimid waddamadaasi ka sokow dowladda soomaaliya waxay go'aansatay inay dhexdhexaad ka noqoto xiisadda khaliijka bilo kadibna mowqif ka duwan kan dowladda waxaa qaatay maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed iyo galmudug intaasi kadib waxaa waddanka hadheeyey xiisado siyaasadeed oo intooda badan la sheegay inay ka soo maaxanayaan khilaafkaasi u dhexeeya waddamada gacanka carabta toddobaadyadii u dambeeyena waxaa si gaara farta loogu fiiqayey waddanka imaaraadka carabta oo sannadihii u dambeeyey ciidamo u tababaraya dowladda soomaaliya saldhig milatari iyo dekedna heshiis kala galay somalilan islamarkaasina tababar siiya qaar ka mida ciidamada puntland dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale weerartay siyaasi lagu eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay dowlado shisheeye taasi oo siyaasigaasi cabdiraxmaan cabdishakuur uu si weyn u beeniyey sabtidii lasoo dhaafayna waxaa weerar lagu qaaday guriga sanatar cabdi xasan cawaale qaybdiid kaasi oo lala xidhiiriyey inay ka dambeeyeen ciidamada ay tababareen imaaraadka carabta xidhiirro aan la samayna safaaradda imaaraadka carabta ee muqdisho ayay noo suurogeli weyday inaan ka waraysanno waxaa ka jira eedaha loo jeedinayo dhinaca kalese dowladda soomaaliya ayaa ballan qaaday inay baadhitaan ku samaynayso weerarkaasi lagu qaaday guriga sanatar cabdi qaybdiid haddaba ma laga yaabaa in khilaafaadka jira iyo faragelinta lagu eedaynayo waddamo dibadda ah sida imaaraadka iyo qatarba inay ugu dambayn majaxaabiyaan dowladda hadda jirta waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka foosiye yuusuf xaaji aadan xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha xildhibaan axmed macallin fiqi oo isna hore u soo noqday madaxa hay-adda sirdoonka iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaa ku soo biiri doona wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow waxaa iga xusuusina dhegaystayaal barnaamijkan in la duubay maalintii arbacada ka hor intaan isbeddelka lagu samaynin qaar ka mida golaha wasiirrada haatanna aynu gudagala barnaamijkii hadalkana waxaa ku horeynaya xildhibaan axmed macalin fiqi oo ka hadlaya in dowladdu ay ku saxsanayd mowqifka ay ka qaadatay khilaafka u dhexeeya waddamada gacanka carabta marka koowaad waxaa weeye dowladda soomaaliya iyadoo cusub oo sila joogta runtii dee dowladaha carabtuna gaar ahaan dowladda sacuudi arabiya ay aada ugu hanweyneyd inay dowladdan markii koowaad oo dowlad soomaaliyeed ay usoo jeedsatay ahayd wax badanna ay u ballan qaaday madaxweynuhu booqday si boqortooyadu si fiican usoo dhaweysay ayaa runtii waxaa soo baxay khilaafkii xumaa ee dowladaha carbeed ee khaliijka gaar ahaan kuwa khaliijka ka dhex dhacay runtii aniga marka laga reebo qaab go-aanka loo qaatay iyo tacticada iyo wax badan inaan la xeerin golihii wasiiradu uusoo fadhiisan arrintaanoo saameyn soomaaliya o dhan ku yeelanaysa laakiin runtii go-aankii dowladdu ka qaatay ka qaadatay wuxuu ahaa go-aan aan isleeyahay saxda ay dhowaa dadkii ugu horreeyo mawqifkaas ayidayna waa ka mid ahaa marka laakiin implicationska iyo saameynta ay ku yeelanayso dadkii soomaaliyeed ee tirada badnaa ee jooga sacuudi arabiya la macaamilayay amaba imaaraadka la macaamilayay wax badan lama xeerin laakiin waxaa la xeeriyey madaxtooyada soomaaliya oo oo shaksiyaad ka tirsan oo u dhow dowladda qatar ayaa lagu tixgeliyey laakiin broseeskii iyo maslaxadda soomaaliyeed iyo interestiga dadka soomaaliyeed xaggee ku jira inkastoo aan la fiirin haddana mawqifkaas waxaan isleeyahay wuxuu ahaa mawqif dowladda soomaaliyeed ay ku saxsanayd okay cabdulaahi goodax barre haddii mowqifka dowladda duu sax aha maxaa loogu kala qaybsamay sidaa aynu hadda u jeedno waxaan ku raacsanahay xildhibaan fiqi in aragtidiisa ah in go-aanku sax ahaa markuu sax noqday runtii danaysi badan ayaa dhacay dad siyaasiyiina ayaa ayaan isleeyahay dowladaha markaa damaynayay way soo xerogeliyeen oo waxay ku qanciyeen in xukuumaddooda ay khilaafaan hadday yihiin kuwa maamul goboleedka iyo hadday yihiin kuwo kalaba markay intaa dhacdayna waxaan aaminsanahay xukuumaddu wax fiican ayay qabteen oo yacni dowladihii khilaafka muujiyey dowladda sacuudiga iyo dowladda masar iyo dowladda imaaraadka waxay ku qanciyeen in mowqifka ay qaateen oo dhexdhexaadka ahaa ay kula shaqeeyaan oo aysan dhibsanin arrintaas meel fiican ayay martay laakiin nasiib daro siyaasiyiinta runtii mooday inay sharaf tahay waddan kalaan gacan sare la leeyahay anoo shaksi ah ayaa haddana soo mataqaanaa rogaad celiyey oo mataqaanaa fawdadii siyaasadeed ee waddanka mar labaad dib u soo celiyey haddana waxaan aaminsanahay haddana inay xallin doonaan kulley qoladan xukuumadda waaye foosiyeesu xaaji aadan ma la dhihi karaa waxaa jira dowlado maxaan ku dhahday saaxiibiyin siyaasiyiin soomaaliyeed oo doonaya inay majxaabiyaan dowladda hadda jirta soomaaliya waa sidaynu la wada soconno waxay noqotay dalka dunida ugu qanisan dana gaarana laga wada leeyahay hadday khaliijka tahay iyo hadday reer galbeed tahay iyo hadday jaarka tahayba ummadda soomaaliyeedna dhibaato fara badan ayay usoo jiiday kala jiidashadaa la kala jiidanayo anigu waxaan qabaa waxa xamar maanta ka socda ama soomaaliya ka socda waa ogtihiin oo dalku xor maaha dhinacyo badan dad kala duwan baa haysta ajinabi baa dhinacyo jooga dhinac kale waxaa jooga qolooyinkan dagaalka lagula jiro waxaa kasii daran dadka dabadda ee weli maaragtay ku haya ma garanaysa indhaha sidii ay qayb uga heli lahaayeen hawadii baa la haystay badii baa la haystaa berigii baa la haystaa waxa weeye soomaaliya hala qalay marka waxaan u arkaa broxy war sidaa yeman dagaalkaa ka socda oo kale inuu soomaaliyana ku dul socdo waxaa maanta loo baahan yahay in xoogga la saaro dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo inta danaynaysa dalkan inuu hore u socdo waxaa looga baahan yahay inay fahmaan dowlad imika curdin oo dhalatay baa jirta haddii maanta la isku dayo in dowlado kale ama dana shaksiya loo burburiyo soomaaliya inay godka ay ku jirto mid kasii fog kusii dhacay marka waxaan u arkaa haa faragelin fara badan bay nagu socotaa laakiin si aan uga gaashaamaano annaga ayay nagu xidhan tahay waaye cabdirashiid khaliif mowqifkan khilaafka ku saabsan arinta gacanka ee dowladda iyo maamul goboleedyada u dhexeeyey wuxuu ka dambeeyey kadib markii qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada ay tageen dalka imaaraadka carabta dabcan dalka sida aadka loogu tuunsanaa inuu maalgelinayo mucaaradada siyaasadeed ee dowladda ka horjeeda inkastoo inaan cadaynu hayn haddana wadanka lagu eedeeyey wuxuu ahaa imaaraadka carabta imaaraadku ma wuxuu doonayaa inuu dowladda bedelo horta imaaraadku go-aankooda ay rabaan eh, runtii aniga hadda ma sheegi karo waxa qorshahooda wuxuu yahay ma sheegi karo laakiin waxaa habboon in dee laisla xasuusto soomaaliya waa dal iska nugul siyaasadaha adduunka oo sidooda isaga gawa gawa dhacleynaya oo hadda laba dal ama laba kooxood ama laba maaragtay system ay isku dhacayaan eh, baa saameyn nagu yeelanaya mar kasta ayaan dhexaasa sacuudi iyo iiraan baa isku dhacay Eh, soomaaliya oo iyada iiraan xiriirka ugoynaysay iyo wadamo kale hadda maxaa la dhahaa qudus arrinteeda marka maraykanka laisku haysto iyo caalam islaami waxaa dhici karta dhaqaalihiisa iyo milatarigiisa inuu dhaho maaragtay wixii maqli waaya siduu ku dhaaranhayay waxbaan ka jaraynaa Eh, hadda turkiga iyo imaaraadka iyo waxaas iyo macnaha dhici karta inay arrimahan khaliijka iyo halkan iyo geeska africa iyo usoo faalalaan amisonkan hadda nala joogaa dhici karta inay ama dana kala duwan leeyihiin Eh, marka aad eenadu sidii la sheegay oo xildhibaan goodaxdu ay sheegeen Eh, de- qatar iyo maxaa la yidhahdaa wadamadii carabta oo sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar iyo waxaasa isku dhacay waxaasoo dhan marka way horta wayna saameynhayaan waa nagu soo butaacahayaan waana nugulnahay oo waddan aada u tabal daran baa nahay waktigii elec- electionka socday waa la ogaa dad baa etoobiyaanku madaxweyneyaal iyo musharaxiin madaxweyneyaal baa macnaha etoobiyaanku si openly u taageersanayeen musharaxiintoo dhan oo kulligood lacagay dawladahaas iyo shirkade iyo kasoo aruursadeen oo ku kaambiin gareynayeen marka horta dal waxaa weeye eh, la xulan yahay oo si fiican eh, gacmaha tajanibiga ay u xulan yihiin oo oo loogana muraadsanhayo eh, sidiisana isagaba nugul marka imaaraadku iyagoo danahoodaas kala duwan iska riixriixanaya eh, macnaha bay siyaasadda soomaaliya siyaabo kala duwan hadba ugu luglugahayaan iyagoo xasan sheekh kasoo horjeeda oo waktigaas la dhahayo cumar cabdishiid bay la jiraan xasan xataa iska qarsanhayo oo dhahaya maarata walaalahay weeyo dhibna kuma hayaan marka un waa dal eh, lacagna haysta darisna nala ah eh, laveragesna haysta oo maaragta runtii dee eh, ama xoolihiis ha noqdo ama siyaasiyiin iyo eh, dad gacansaar la leh eh, ha noqdaan kolba waa dan muraad iyo dana kale sida dalalka kaleba ay soomaaliya oga leeyihiin see marka looga moosi karaa su-aasha ah waxaa weeye eh, haddaan ka hor dhaco eh, dowladda un looga baahan yahay siyaasada gudaha iyo dowladda keliya maahan dadka siyaasada cayaaraya ama ha noqdo heer gobol ama xildhibaano iyo waxaas ama ama xukuumad waxaa loo baahan yahay siyaasad xasilan oo shacabkan ay isku duuban yihiin in la sameeyo taasaan anagu soo jeedinay eh, bil iyo bar ka hor markii arrintan ay soo faaftay haddii siyaasada guduhu la xasilin waayo dadku iska daa imaaraada shabaabka ay qaarkood galhayaan waay axmed macalin fiqi maalin dhoweyd markii xeerilaaliyuhu uu dacwadda eh, ku soo oogaya ama eedeynta u jeedinayey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxyaabaha carab ku dhuftay waxay ahayd waxaa jira siyaasiyiin wadashaqayn la samaynaya wadamo dibadda inkastoo uusan imaaraadka carabaabin laakiin haddana dadku saasay u fasirteen maxay kula tahay wallaahi horta waxaa weeye walaalow dalka soomaaliya sida akhyaarta ay sheegtayba dal iska nugul ajnabiguna maaragtay u furnaa isaguna resource fiican oo ku filanna aan hadda aysan dhex oolin dadka siyaasiyiinta badankooduna ay kasoo sidii hadda ka hor la yidhi qaraab ay kasoo u qaraabtegi jireen dowladaha dibadda arrinta xeer ilaaliyuhu xeer ilaaliyuhu dalkan waa joogay kama maqnayn afartii sanoo lasoo dhaafay goobjoog buu ahaa inta murashax oo dhowr iyo labaatankii murashaxa halkan joogtay markay lacagaha qaybinayeen oo dibadda laga keenayo boorsooyinka lagu keenayay goobjoog buu ahaa wax statementiya iyo wax wara sharciga soomaaliyana dee sharcigu ma ahan maalinka aragtidna inaad lasoo baxdid qofka aragtidna aada ugu danaysid ninka aragtidna aada ugu aad ugu darraatid waxay tahay sharcigu dadka o dhan waa u wada siman yihiin maalin kastana valid ayuu yahay oo in lala soo baxaa ay tahay marka dhihi mayo yaa lala soo bixin laakiin waxay ahayd xeeralaaliyu in uu la soo baxo sharciga markii ay banaanka iska taalay oo guryaha iska taalla oo airboortka laga soo la- laga keenayo oo xawaaladaha lagu soo dirsanayay in sharcigani la dabaqay ahayd haddii ay noqotay isbedel wuu imaan karaa mar buu isbedel imaan karaa waxay ahayd evidence iyo caddaymo saxa inuu la yimaado aniga waxaan aaminsanahay arrinta xeeralaaliyuhu ayaantii dhaweytay uu ka dhawaajiyey inay arrin siyaasadaysan ahayd waaya aad baad umahadsantay ma raba arrintu inaan kiiska cabdiraxmaan eh, cabdishakuur aada u sii galo tusaale un baan usoo qaatay oo si aan u muujino maaragtay faragelinta sheeya sida ay dowladdu ku dooday goodax bare jawaabtaada Eh, waa mahadsan tahay Eh, horta eh, saaxiibkay eh, xildhibaan fiqi waxaan ku raacsanahay eh, baashan lacagta oo siyaasadda eh, lagu baadigoobo inay khalad tahay waa waa ku raacsanahay laakiin waxaan ku khilaafsanahay inuu yidhaahdo eh, waxaan wax jira aheyd marka waa inay iska socdaan waa inaysan cidna hadda ka hadlin oo dhaqanka ha iska Sidaas socdo fadhiin. Sidaas fadhiin, rogo waa xildhibaan.
ku khilaafsanahay shalay hadday jirtay khalad la samayn jiray oo ahaa war nin fiican ahay beesadaan qaado beesadaasna dabcan banaanka laga keenay nin fiicanaan ahaye dooro Eh, hadday shalay jirtay maanta waxaa soo zaahiday wax ka fool xun oo ah eh, lacagtan qaade eh, madaxweynahaaga rid Eh, maxaa yeelay eh, dowlad hebel ayaan jeclayn Eh, runtii wax fiican maaha bke meesha ay ku dambeynaysa lama yaqaan Eh, misaal haddaan ku siiyo hadda wadanka kenya waxaa nagala dhexeeyo eh, bad baa nagala dhexayso oo bad dacwad aan isla aadnay eh, maxkamad ayaa nagala dhexayso waxay codsadeen in muxuu ahaa eh, muddo la siiyo ay soomaaliya kusoo qanciyaan haddii shan milyan ay mid xildhibaan ah ama mid siyaasiya usoo dhiibaan oo saylada intuu miis la fariista yidhaahdo madaxweynahan hala raacdeeyo maxaa yeele kenya ayaa ayaa ka eed sheegatay oo markaa siyaasado kale oo jeebkiisa uu ku hahadlo Eh, wadanka sidee u shaqayn doonaan runtii khatar weyn baa jiro wadamadan na faragelinayo ee lacagta nagu faragelinayo ee ka faa'iidaysanayo duruufta ee qallafsan aan ku jirno Eh, runtii waxaa looga bixi karaa in eh, xoogo siyaasiyiintu ay wadaniyiin noqdaan Eh, aniga waxaan aaminsanahay eh, ninkan xeer ilaaliyaha in la siiyo fursad eh, uu kusoo bandhiga wixiisa anigu umalayn maaha inuu fursaddaas haystay waayo aad baad umahadsan tahay fosia dabcan markaan ka hadlayna imaaraadka imaaraadku waxay meesha ka oranayaan waa wadanka qatar marka maxaad u fasiri lahayd sidee hadda dowladda waxaad u malaysaa inay shabag dhex gashay oo dhinaca uga baxda la'dahay aan ku koobnayn arrimo soomaali keliya khuseeya arrimo caalamka ay ku jiraan sidee uga bixi kartaa arrimahan horta number one eh, inaynu eh, xiriirka dibadda adkayno weeyaan wasaaradan in la xoojiyo weeyaan arrimaha dibadda waayo iyada dowladaha maanta haddii eh, maaragtay wasaaradda inta la xoojiyo eh, la sabood gareeyo dhaqaale loo sameeyo safaarado adag la sameeyo safiiradaasaa waxaan oo dhan furfuri lahaa safiirada halkan joogaa loo yeeri lahaa la odhan lahaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa saa ku qaldan tihiin meesha shuruuc baa jira internationala heshiisyaa jira u n t baa joogta geneva joogta in laysku xadgudbo ma aha waa yani waxyaalaha caalamku hayg laysku geeyo weeye dal dalkaagii adoo jooga ee wuxuu doono ka samaynaya dal ma garanaysaa ee amar bixinayo dal lacag soo bixinay waxaas oo dhan uma baanin dawlado kale cabasho iyo oohin iyo dawladbaa lacag keentay oo sidee bay u dhacday ma dhici kartaa inay soomaali intay imaaraadka oo kale tagto ama dal kale tagto ay intay lacag bixiso siyaasiyiintoodii ee tiraada hala rido hebel ama kan hala qabto anigu waxaan qabaa innagaa dembiga le inagu aan isku tillaano inagu aan hoos isu eegno waana laga maarmaa arrimo dibadeed haddaan anuu khibrad u leeyahay waxay ku taallo male in loo tago oo la yidhaahdo joojiya wax qaladkaa samaynayso waayo waxaa jira meelo lagu kala baxo caalamkaa jira laakiin yeena noqonin uun riwaayad iyo filim lagu jiro oo dawlad hebel baa intaa bixisay iyo dawlad hebel baa baarlamaankuna rayga waxa annaga naloogu leeyahay xaq inaan wadankan wax ka qabano oo tilmaamno oo xis- xisaabtan sameyno guda iyo dabadba waa gartay guddiyada baarlamaanku waa gartay fo- fosia si fiican baan u gartay hadda waxaa la leeyahay xubno ka tirsan baarlamaanka een, waxay qaarkood ku talinayaan wax sirana maaha in een, dowladda wax laga bedelo ama gebi ahaanteedba la bedelo intaana u tegin cabdirashiid waxaan rabay su-aasha inaan weydiiyo fiqi fiqi adiga ma qabtaa fikradda ah in dowladda wax laga bedelo ama la wada bedelo aniga waxay la tahay dadka imaaraadka aniga mooshin baan ka geeyay wargelinta soomaaliya ay ku hayaan baarlamaanka soomaaliya iyadoo weliba xildhibaanada qaarkood ay yaaban yihiin haddana hadda dad baa waxay ku leeyihiin madaxweynaha haddii la dhaliilo ama ra-iisul wasaaraha shaqadiisa lagu qanci waayo imaaraadku la tafayahay moodal bay noqotay qofkii la qan- dadka inta la qancin waayo in hadba la iskaga leebal garay arrintaas marka anu waxaan leeyahay horta siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa wax ka dhiman yihiin waxaa la rabaa dawladda soomaaliya banaanka intay usoo baxday hadda imaaraad imaaraad maanta o dhan waanay ku celcelinayna yaan ka maqalnay ma madaxweynehan ka maqalnay ma prime ministerkan ka maqalnay ma wasiirka arrimaha dibadda noo cadeeyey in imaaraadku qalqal ay ku hayaan dalkan soomaaliya ama dawlad hebel ay qalqal ku hayso ilaa iyo hadda wax cad ma hayno inay gurigii cabdi qaybdiid imaaraad galeen ilaa iyo hadda dawladda soomaaliya wax wara kama hayno marka hadda imagination iyo maskaxdeenna waxay iska jeceshahay iyo niman hadlila in loo hadlo ayaa banaanka eh, ay- ay- ayay naga taalahane dawladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay shacabka soomaaliyeed u cadayso inay dadka soomaaliyeed iyo adduunka u cadayso inay tiraahdo dawlad hebel amnigeenna ay khatar ku haysaa dawlad hebel fargelin bay nagu haysaa sidaas awgeed tallaabooyinkaasaan ka qaadana ciddii la macaamishana dembi bay ku gelaysaa ilaa iyo hadda kama hayno marka eh, waxa ka- waxa ka intaa kasoo hara waa iska imagination qodobka aad i weydiisay haddaan usoo laabto yacni hadda xukuumadda hadda jirtaa runtii aniga waxaan u arkaa one man show xukuumadda wasiiro shaqo haya sinis maaragtay maalinkii la magacaabo la ansixiyey kowdii abriil wasiirada lixdan iyo xoogaaga ah ee markaan carabka ku dhufto in yar oo toban ka yar ayaa shaqadooda si rasmi u haysata kuwo waxaa jira shaqadoodii oo dhan lagala wareegay kuwo waxaa jira shirarka shirka golaha wasiirada markay soo fadhiistaan aan cod la siin gacantu ayadoo iska taagan gacantu ayagoo iska iska taagan baa shirku dhammaadaa marka aniga waxaan leeyahay waa la joogaa in la isindhatirana maahan dhaliilna maahan xumaanna maahan in marka ayaan la joogo wax la qiimeeyo la qiimeeyo yaa shaqadiisii gutay yaan gudan arrintaas runtii baarlamaanku qayb weyn buu ku leeyahay su-aashaan ku weydiye waxay ahayd in xukuumadda wax laga bedelo ama la wada bedelo miyaad qabtaa fikir noocaasa waa qabaa cabdulaahi goodax barre in xukuumadda wax laga bedelo ama la wada bedelo miyaad qabtaa fikir noocaasa kor waayo loo wada indho runtii xukuumadda in wax laga bedelo qofka ay aada u khusayso muxuu ahaa waa prime ministerka prime ministerkuna nin moog intaa ma aha oo runtii wuu arkaa laakiin tabar baaba haysa saan qiyaasaayo oo fursad oo xukuumaddiisa ku darto oo ku fariisto siyaasiyiintu maba siininba maalin walba wuxuu qaabilaa lixdan xildhibaan oo kulligood yacni mataqaanaa mashaakilkan baahidooda ay keentay markaana waxay la tahay in uu ay dhici doonto in in xukuumadda wax laga bedelo oo oo dhuudhuujin lagu sameeyo anigu waan aaminsanahay intaas loona baahan yahay balse waxaan aaminsanahay in prime ministerka laftikiisa oo aada u khusayso uu aaminsan yahay arrintaas waayahay cabdirashiid waxaa jiray dowladii hore aynuu soo aragnay muddo markay joogaan madaxweynaha iyo ra-iisul inay iskhilaafi jireen laakiin sida hadda muuqata ama ay ku doodaanba xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta taageera dowladda waxay ku doodaan madaxweyneha rasaaruhu inay wadashaqayntoodu wanaagsan tahay marka caqabadana way jiraan dhinacii amniga waddanka weerarkii ugu cuslaabaa waddanka ka dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay bishii oktoobar arrimaha dibadda iyo dhibaatooyinka jirana haddaynu ka hadlayna halkee wax iska qaban layihiin
runtii arrinta soomaaliya horta waa waa waa lakabyo ama layers isdul saaran madaxweyne iyo ra-isul wasaare hadday wada socdaan iyo hadday kala socdaan waxaa fiicanta inay wada socdaan si shaqadii u socoto oo walibana xildhibaanadii iyo maamul goboleedyadiina ay la socdaan iyo ciddii kaloo waxtari karta si ay hawsha u dhaqaajiyaan maxaa la dhahaa markii ceelalii heshiisaa xoola biyo cabaan baa reer baadiyuhu dhahaan marka haddii dadka siyaasadda ku jiray maantao dhan ay isku maqan yihiin hadda xoogga ay dowladdu iyo mucaaradku ay isku hayaan oo maxaa la yidhahdaa dadka ayaga kasoo horjeeda xoogga iyo awoodda ay gelinayso oo oo macnaha ama xogka ka raadiso ama isha ha ku hayso ama maaragtay barabogaan ha ku furto ama ayagu xoog ha ku furaan xoogga iyo isku dhuminhaya dadkan dowladda kasoo wada horjeed macnaha siyaasadda ku wada jiro qaarna xildhibaana yihiin qaarna xukuumadda yihiin qaarna korjoogta yihiin xooggaas meelo kaley gelin kareen waxbarashadii gelin kareen hadda kahor mare badan sheegay boqolkiiba lixdan soomaalida saddex aqoolood saddex cunto ma helaan u n ta adduunye kale ku tiirsan yihiin shabaabkiibaa meel walba ugu dhakan oo kulligood macnaa cabdiraxmaan cabdishakuur iyo farmaajo iyo kheyre iyo fiqi iyo goodax iyo boosiye iyo iyo dadka iyo annaga iyo ciday deenahayaan oo ka badbaadaysa ma jirto marka hore dadka macnaha nimanka waxaa la yidhi maamaha aan qurux badnayn weeye laakiin niman baa waxaa la yidhi nimanka qeydka isku haysta hooyadooda waa qaawan tahay marka niman ayagana dalkoodii dadkoodina gaajo waa bacayaan adduunkiina aan maaragtay oo adduunka bacsanhaya oo bardoodamhaya ay hadda isku soo buuranayaan sabaabna ay macnaha kulli macnaha meel luuq kasta ugu jiraan ba ayagii macnaha baa is baa ishortaaya marka ina runtii macnaha comic bay ila tahay waa la yaaba mararka qaarkood oo maxaan mar had meelo anuu magaalo kala jooga adigu caysa waxa weeye oodada iyo caqli xumada xamar ka jirta waan jeclay inaan madaxa ka qarsado taasaa keenaysa hadda inaan toronto kaala soo hadlaayo markaasu runtii waan wakti horaan xamar tegay labadii kun iyo labadii kun aan tegay hadda marka waa kasoo daalay macnaha bardoodankan iyo iyo ceyrtigan oo aan xikmadda lahayn waa garta ayagana waxaa dana ku jirtaa inay macnaha intaan shabaabku ay meesha moolahooda ku qarxin lahaayeen ama afar sano ka dhamaan lahayd ayagoo yaaban sidii kuwii ka horreeyey waxaa loo qaataa kulligood inay sida isku dhaamaan macnaha ayagoo ayagoo raalli ah okay waaya cabdirashiid aad baad umahadsan tahay foosiya waan ku siinayaa iyo goodax iyo fiqi dhammaantiin waad ku laabanaysa waa siinaya waa idin siinaya laakiin waxaa inagu soo biiray wasiirka warfaafinta cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow cabdiraxmaan yariisow waad mahadsan tahay barnaamijkeedaad bilowgii nala gasha ayay ahayd laakiin waynu isweyney waad mahadsan tahay marka hore may maqlaysaa waaye waxaynu ka hadlaynay xaaladda hadda soomaaliya siyaasadda jirta iyo faragelinta la sheegaya inay ka imanayso wadamo dibadda si gaara baryahan waxaa farta loogu fiiqay imaaraadka carabta inkastoo xeer ilaalihii uusan si toosa u carabaamin imaaraadka oo uu yidhi waxaa jira siyaasiyiin waddamo shisheeye gacansaarna leh oo doonaya dowladda in ay mijaxaabiyaan ama dhibaato u geystaan maalin dhoweyd weerar baa lagu qaaday guriga cabdi qaybdiid wuxuu sheegay in hay-adda nabad sugidda sarkaal ka tirsan uu soo wacay u sheegay ciidamada imaaraadku inay deegaankaas weerareen baadhitaan baa la sameynayay dowladda baadhitaankii midnala wadaagi kartaa arrintaas inay imaaraad ka gashay iyo in kale bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa idin salaamayaa dhammaan reerka kale ku jirto arrintan horta midna waa mid maxkamad hawsheedii socoto marka dadkan oo siyaasiyiinta wixii ishii arrin maxkamad taagan siyaasadeynaya ama amniga dalka siyaasadeynaya horta mid loo dulqaadan karo maaha mid la aqbali karo maaha soomaaliyana marxaladda ay joogto waa marxalad u baahan dowladda hadda jirta mandate-ka la siiyo in waktigeeda la siiyo wixii isla xisaabtan ahna si sharaf iyo karaamo ku jirto lagu sameeyo arrintan iyada arrin xeeraalyahan waa uu sheegay baaris baa socota dad baa wax lagu eedeeyey arrintaas ma rabno inaan ka hor dhacno v o a na runtii waxaan oran lahaa arrinta maxkamadda ha loo daayo mar alaale markii arrimaha xeer ilaalinta iyo baarista soo dhamaatana kadib waa lala wadaagi doonaa wixii shacabka ah oo ma rabno in maxkamaddii wax dib u keeni karana la sameeyo arrimaha dadka siyaasiyiinta qaarkood arrintan hadda ku weydiiye wasiir arrintan ku weydiye waxayd arrinta guriga cabdi qaybdiid iyo baadhitaankii la sameeyey wax aad noo sheegi karta ma jirtaa waxaa farta lagu fiiqaya imaaraadka carabta baaristaas waa ay socotaa mar alaal markay soo dhamaataa lasoo daaynayaa ma rabno inaan ka hor dhacno wax mala awaan iyo maaragtay annaga waddan soomaaliya la yidhaahdaan nahay waxaan nahay waddan madax bannaan annaga ayaa la rabaa waxayna inaan samaysano haddii cid cid kale usoo adeegsanaysana ciddaas kale inaan ka qabanno waa soomaalinimo ay shaqayso annaga waxaa naga go-an dalkan dantiisa iyo maslaxadiisa shacabka wixii dan oo inaan ka shaqeyno taasna waa ku soconaynaa marka baarista markay soo dhamaato ka hor kama hor dhici karno waa garta waddamo oo dowladda soomaaliya ay ka dacwoota ma jiraan mowqifkii ay ka qaadatay arrinta khaliijka ee dhexdhexaadnimada aha darteed waxaan maqalay in dowladda soomaaliya ay ka dacwootay imaaraadka annaga dowladda soomaaliya mowqifkeeni khaliijka iyo xasarada ka taagan waa caddaynay annaga dowladahaas carabta oo dhan waa dowlado aan si madax bannaan oo si saaxiibtinimoa diblomaasiyada wada shaqeyno madaxweynaha dhowr jeer buu booqday wadamadaas aad hadda sheegtay marka wax alaale wixii jiro ma rabno in warbaahintu ay noqoto meeshii haddii waddanka lala xisaabtamayana loo sheego haddii oo wixii annaga khilaaf dhexdeenaana annaga inaan xalinaa nalooga baahanya marka arrimahaas arrimo oo warbaahin ma aha taas baad iga raalli ahaanaysaa waayahay waad mahadsan tahay waxaan adoo raalliya wax yar ku jir khadka waxaan rabaa inaan akhyaarta kale wax ka siiyo fosiyo wax su-aalood u qabto wasiirka sida ay u maamuleen siyaasadda arrimaha dibadda goor dhoweyd dhaliilo ayaad soo jeedisay bal wasiirka la wadaag maya waa runtii dhaliil ma ahayna waxaa dhiirigelin wasiirka wuu ku mahadsan yahay jawaab fiicanna waa bixiyey runtii xaqiiqa wixii de sida wuxuu yihiin buu wuxu sheegay laakiin hadalka aan rabay anigu waxaan rabay inaan aan aan mid xoogaa ku kusii hoosta ka xariiqo dadku markay hadda siyaasadda caalamka marka lagu jiro siyaasadda iyada oo qofku xisbigiisa ama dantiisa eegayo ayuu ta dalkana eegaa oo aanu maaragtay qaladaad waaweyn oo waxyaalahan hadda aada looga wada hadlaya dhinac walba aan aan la gelin dadka waxaa muhiima inay fahmaan danta dadka iyo dalka iyo ta khaaska ahe qofkaasi hadduu rabo inuu siyaasi noqdo inuu rabo inuu hoggaan qabto ama uu maaragtay uu de xisbigiisa guuleysto ama ama kol tiamka uu kamid yahay inay meesha la wareegaan waxay waa inay miisaan leedahay oo labada dhinacba la eegaa hadda waxaad moodaa inagu dalka dhammaan ummadda waxay ilowsan tahay dalkaba in ajanabi kale maamulaba ama waxyaalahan hadda laga hadlaya ha noqoto ama dhulalka la haysta ha noqoto ama kuwa la jeexanaya ha noqoto ama cirkiga dhulka badaha ha noqoteen ummaddii waxaad ilowsan tahayba totally dantii dalka iyo dadka marka waa siyaasiyiinta waxaa muhiima inay afar sano saddex sana hadda hadhay saddexdaas sanee hadhay in axsaabta la hirgeliyo la xoojiyo waa gartay siyaasiyiintuna ay kuwaa ka qayb galaan laakiin se aan maaragtay yooyootan iyo maalin walba dad xidxido iyo dad ma garanaysaa dawlado kale haaraankaas oo dhan aan joojino danaheena usoo noqono dhaliilo badan badan badan baa jira cabdulaahi goodax barre wax dhaliilood u hayso dowladda siday wax u maamushay arrimaha dibadda iyo arrimaha dibaddayna hadda ka hadlaynaa runtii arrimaha dibadda intii ay ka tiri muxuu ahaa xildhibaan fawziya ayaan ku raacsanahay waxaan rabaa arrin yar inaan iftiimiyo oo la xiriirto muxuu ahaa gelitaanka ciidamadu ay galeen muxuu ahaa guriga cabdi qaydiid waxaan rabaa in hoosta ka xariiqo oo ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan ay muhiim tahay in wadanka horta ciidamo badan ayaa ka shaqeeya oo ajaanib ah maraykankaa joogo soomaali buu qortay oo ku lamaansan oo iyaga looyal u ahoon cid kale ka amar qaadanin ingiriiskaa joogo oo sidoo kale qortay ciidamo soomaaliya oo aan cid kale ka amar qaadan oo iyaga la joogo muxuu ahaa kuwo caloosha shaqaysataa sida bancraft iyo waxaasaa lasoo ayaa wadanka jooga oo wadamo shisheeye ay keeneen imaaraadka qudhooda confusion ba- badan baa ka jiro dadka aaday ugu wareersan yihiin Ci- imaaraadku ciidanna way noo tababareen bishii boqol dollaraa la siiyaa ciidankeennay la mid yihiin waana ciidan fara badan kaa ma aha ka guriga galay muxuu ahaa cabdi qaydiid sida maraykanka oo kale iyo ingiriiska oo kale ciidamo gaar oo iyagu leeyihiin magaca soomaali ka ah dad dadku soomaali yahay Eh, laakiin eh, loyaltigoodii cid walba ay ay ka amar qaataan dadkaas horta waa dadka galay guriga ciidankaa marka meesha galay iyo kuwa kala dhanoon sheegay xukuumaddani way dhaxashay waxay iyadu ay og tahay ama ay raalli ka tahay ama ay fursad u heshay inay wax ku saxda maaha markee fursadba lamaba siininba Eh, ciidankan oo faraha badan oo ajaanibka ah, oo nooc walba leh oo calowshaqaysata leh oo kulligood hargixisaan la dirireynaa leh Eh, laakiin maalinta dambe adigana lagu adeegsan kara sida haddaba muuqato Eh, iyadoo baaristu ay sheegi doonto xukuumaddani way dhaxashay way aad goodax aad baad u mahadsan tahay axmed macalin fiqi n su-aal haddaad u qabtana waad weydiin kartaa iyo waxaad ku dhaliilaysaa dowladda wasiirka yariisa oo inagu soo biiray tafadal horta waxaa weeye wasiirka waa soo dhawaynayaa wasiir yariisow wuxuu ku bilaabay hadalkiisa dee hanjadaad iyo u dulqaadan mayno iyo maaragtay fiirsan mayno iyo saas yeeli mayno iyo xag dalka waa la wada leeyahay wasiir waxaa weeye adiguna hay-adda fulintaa ka tirsan tahay annaguna waxaan ka tirsannahay qaarkeen maaragtay hay-adda sharci dejinta marka cadajuglayntan tirada badan oo maaragtay xamar iyo lagu hayo ee idaacadaha ayaan dadka soomaaliyeed loo gudbin dadka soomaaliyeed waxay u bukaan in la sheego dhibka jira in si saxa loo sheego loo adres gareeyo waxay u bukaan in haddii dalka faragelin lagu hayo dowlad shisheeye ay faragelin ku hayso in adigu wasiirka warfaafintaa tahay waxaa la- lix bilood baa lagu hayay faragelin baa lagu hayaa dalkeena lix biloodna eh, hordhacna maaha ka hor dhici mayna maaha lix bilood hordhac maaha lix bilood waa wa- waa wa waa wakti wax lagu ogaan karo waxna la sheegi karo haddii dowlad shisheeye ay dalka faragelin ku hayso banaanka soo istaag wasiirka warfaafintaa tahay ee dadka soomaaliyeed la wadaag laakiin u dulqaadan mayna u yeeli mayna warkaasi war soomaali ka gamaya soomaalina rarta ma aha dowladda siyoo la sheegayana safaaradeeda xamar bay ku taallaa safiirkeedu waa joogaa ciidamadan hadda wa- kuwaan ay tababarayaan ra-iisul wasaaruhu kowdii november buu la wareegay kulligood sagaal boqol iyo lixdan ciidan ah ayay tababareen ilaa iyo hadda sagaalka boqol iyo lixdanka ciidan ee ay tababareen si rasmiya ayay dowladda soomaaliya ugu wareejiyeen ciidankaana ciidankii special forceskii ciidankii sida gaarkaa u tababarnaa oo lixdan iyo shan ah oo lagu talagalay ciidamadaas inay la howlgalaan obereyshanada gaarkaa markay gelayaan inay la galaan bay ciidan ciise kasoo degayna maaha sida goodax u dhigay hadeertan hadalka xildhibaan goodax waa ciidan ciidamadaas ka tirsan Eh, maya maya ha- Waaye, waaye, waaye, cafwan. Wax yar u kaadi.
Baaris u baahan tahay taa ma- Wax- wax yar u kaadi Cabdullaahi Goodax Barre.
dadkana waan qaldeena haddaan intaa u sheegin Eh, fiqi soo koob adoo raalliya ka bax hadalka si aan wasiirka u siiyo kuugu jawaabo taliyihii nabad sugidda ee degmada horan iyo coordinationka ninkii nabad sugidda u qaabilsanaa intuba way la socdeen operationkan waxaa maqaala in taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir uu arrintan ka ka warhayay laakiin jointly jointly ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka imaaraadka ay tababareen oo xeradaas ku sugan marka annaga waxaan rabnaa wasiirka waxaan ka rabnaa dadkii waxbaan ognahay waxbaan ognahay intuu ogyahay in lamid aan ognahay hay-adihii dowladdan ka tirsannahay anigu guddiga difaacan xubin ka ahay ee dowladda baaritaan madax bannaan baan nageena ka samaynay waa ognahay waxaa dhowta lasoo wado iyo in la siyaasadeeyo xitaa weerarkii guriga cabdi qaydiid ayaa marka u dambaysa ay ku dhammaan doontaa aad baad u mahadsan fiqi u kaadi marka adoo raalliya Eh, wasiir bismillahi raxmaan xildhibaan fiqi runtii waxa la raba in la kala saaro waxay tahay adoo xildhibaana mudane ah sharaf leh waxaa la rabaa dowladnimadii iyo mucaaradkii haddii si qalad a u fahamtaan oo dowladdii un aad la dagaashaan oo mar walba hor istaagtaan waxa ka faa'iidaysiin horta maxay tahay taas waa kow labo mid al rabo waxay tahay in institutionka dowladda waxa u jiro waxay tahay muddada lasii mandateska in lagula xisaabtamo isla xisaabtan dhab ay u dhacdo laakiin haddii mar walbaba aad banaanka taagan tihiin oo idinkoo qayaxan oo la yaqaano hebel iyo hebel ah oo dowladda wixii kasoo horjeedaba aad banaankaas la taagan tihiin mucaaradkii waxaa laydinka raba waxay tahay inaad xisbi samaysataa si nidaam oo sharaf ku jirto aysan u hagaajisaan waddankaana waa noo wada hagaagaya marka wax walwal ahood qabtaan ma jirte aamina dowladiini madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre dad ka jecel shacabkan in loo adeego oo horumar loo sameeyo ma jirto xukuumadda muddada sagaalka bilood waxa aan qabanay waad og tahay walaalow garab aan kaaga baahannahay na garab istaag oo mar walba ha soo istaag qofkii mar walba leh oo dadkuna ay runtii idin dhibsadeen taas idinkana idinma fiicna dalkana uma fiicna dalkan wuxuu u baahan yahay midnimo iyo wada jir taasna waxay ku imaanaysaa dulqaad marka dulqaadkaasaa laydinka rabaa iyo dowladnimada inaad maaragtay nala wadaagtaan nala shaqaysaan na hagtaan intaas maxaa idin diidan fiqi waxaa noo diidan aad ka jawaaba su-aashaas haaruna annaga wax noo diidan ma jiraan madaxweyne farmaajo annagaa wax ka doorana yariiso adigu ma wax kamaada dooran waana ognahay doorashadii iyo kaftaygii meeshaa la safnay raggii doortaanna xasan cali khayre gacantaan u wada taagna kulligeen raalli baan ka ahay asaga iyo xukuumaddiisa markuu idin soo magacaabayna gacantaan idin taagna wax laydin hor istaageen ma jirto laakiin fashalkiina aad ku fashilanteen mandatekii dowladda soomaaliyeed aw hayseen ayaad rabtiin inaad dad kale la xagxagataan oo tirahdaan mucaaradka noo tahay laydinma hortaagna annagoo constructive baan nahay raalli baan ka nahay madaxweynuhu inuu shaqeeyo raalli baan ka nahay prime ministerku inuu shaqeeyo xukuumaddiisuna inay shaqeyso raalli baan ka nahay laakiin waxa la sheegayo waxay ahayd lix bilood baad waxay ku haysa cadowgaa dalka kusoo duulay noo sheeg wasiir taas macnaheedu maahan inaan ku hortaaganahay waxaan ku leeyahay wax noo cad maya idinka idinka waxaa laydinka rabaa sadda waxa waaye soo ofkaa inaad iska daysaan dowladnimadii oo idinka aad kasoo shaqayseen aad ku jirteen aad og tihiin duruufaha lagu shaqaynayo aad og tihiin ciidanka iyo dhibka ay ku shaqaynayaan ood og tihiin maalin walba caqabadaha aan ka gudbayno oon u gudbayno dowladnimo iyo wanaag waxay ahayd waxaas inaad inoogu dulqaadataan oo naga shaqaysaan oo garabka noo noqotaan laakiin haddii qof oo meel taagan aad tihiin oo mar walbaba muxuu ahaa ummadii iyo horumarkeedii loo arkayo dadkii inaad hor taagan tihiin dhib bay leedahay annagii nooma ficna idinka idinma ficna annaga hay-adaha dowladda waxaan rabnaa inay wada shaqeeyaan karaamo iyo sharafka ku wada shaqeeyaan istixgeliyaan kadibna wax walba lagu xaliyo systemka iyo nidaamka dowladda caqabadahan caqabad ka waaweynaa soo marnay sii waxaad ogeed qalbi dhagax waxa lagu xaliyay waxay systemkii iyo dowladdii iyo hay-adihii iyo baarlamaankii baa xaliyey caqabadii kale oo arrimihii amniga iyo dowlad goboleedyada waxaa lagu xaliyey si oo wadajir ahoo nidaam ahoo madaxweynihii ra-isul wasaaruhu ay qaateen door hogaamineed wax walba caqabad waa ka gudbaynaa laakiin waa markaan wada jir iyo midnimo wax u wada raadin intaas waa intaa idinka rabna annaga haye fiqi marka ugu dambaysa u jawaab kabacdina waxaan siinayaa goodax iyo foosiyo waxa weeye horta wasiir yariiso waa mahadsan yahay intaas waa isla aaminsannahay kulligeen waxaan aaminsannahay in dowladda soomaaliya la garab istaago waxaan aaminsannahay waana soo garab istaagnay laakiin wasiir yariiso wuxuu rabaa inuuna yidhaahdo beriire dad shacaba kuma kuma kuma dhimane waxaa lagu dilay askar baa lagu dilay al-shabaab baa lagu dilay oo annagu aan soo istaagno nin al-shabaab ma ahayna dad shacbay ahaayeen wasiir annagu kuma tacabsumayno markaad qaldan tahay ama dariiq qaldan aad aad aad aad marays laakiin markaad ummadda u shaqaynaysid oo wa wax saxa la qabanayo oo dariiqii saxa iyo daaragtarkii saxda ahaad xukuumaddaadu ay hayso waa lagu
waaya haddaa dadkii qaldaysaa oo aad maaragtay waxaan jirin ka sheegaysaa wasiir yariiso intaa hadlay arrin beriirena kama hadlin haddana waxaa ka dhigaysaa wax oo maaragtay oo shaksi ah arrintaas waa waxyaalaha aan isleeyahay la rabo in aad ka gudubtaan oo danta guud iyo soomaalinimo annaga doorasho hal cod iyo hal qof aa la rabaa sidii lagu gaari lahaana waxay danta kugu jirtaa inaad xisbigaaga hagaajisatid soomaali isugu yeeratid tustid nooca dowladnimo aad rabtid inaad usoo hogaamisid isdiyaarisid wax lagaa rab waa intaas laakiin haddii waxyaalo yar yaroo dhacdooyin dhacday oo shaksiyadisaan waa midda ugu xun oo meeshaana na gaarsiisay waaya wasiir waad mahadsan tahay hadalkana waan soo gabgabaynayaa foosiya aadaan ku siinayaa maxaa kaaga soo baxay dooda xalku muxuu yihi wallaahi horta run ahaantii waxaan ka hadlayay unba hadda kasoo baxayo yootan iyo muran laga hadlaayo sidaasay aniga ila tagay saasay ila tagay runtii danta iyo dalka tana taasi dani ma jirto haddaan hadalkayga soo koobo horta qaladaad ka dhacay ee hadda ay ka hadlayaan fiqi iyo iyo yariisa wasiirka cabdiqadiid galistii la gelay gurigiisa qalad bahay dowladda waxaa laga rabaa inay soo saarto ciddii mas-uuliyaddaa lahay hadday tahay ajnabina in laga saaro dalka hadday tahay dowladda dad ka midana in tallaabo laga qaado sharciga shacbigu taasay sugayaan taasi waa qodob wixii dunuubaha la kalay cabdiraxmaan cabdirashakuur maxkamad baa socota iyada maxkamadda in laga warsido waxaa soo hadhay soomaaliya waxay u baahan tahay isku tashi hadalkayga intaasaan kusoo koobaya ajanabina uma baahna faragelintanna sidaan u sheegay waa ku fara badan tahay dow dadkiina e, waxaad moodaa inay hurdaan dadna waa daaleen wax dabadaha ku dhimanaya iyo wax gudahii ku dhimanayaba waa leeyihiin ummaddu isbedel bay rabtaa waxqabad bay rabtaa horusocod bay rabtaa hadda tallaabo la qaaday doorasho dhacday doorashada kale sidaynu ku gaari lahayn in laga wada shaqeeyo si loo badbaadiyo dadka iyo dalka iyo caruurta mustaqbalkooda wixii dembi galayna dembigii dee lagu qaado Waay, aad- Saasaan hadalkayga kusoo koobaya.
aad baad u mahadsantahay wasiir Wa- wasiir fawzi aaday u mahadsan tahay waana siday sheegtay arrinta cabdiqay diid falkii dhacay dowladda waa ka hadashay waana eh, fal aysan dowladdu ka warqabin riyaa- ra- diyaarna u ahayn waxay sheegtay in baaritaan la samaynayo baaritaanka oo dhab ahna ummadda waa lala wadaagaya wadankan waa la wada leeyahay dowladnimada iyo mucaaradkan waa kan eh, si eh, constructive ah ku dhismaya wax saxaya si aan u wada gaarno meesha aan wada hiigsanayn
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku intaas ayuu ku dhan yahay waxaan u mahad celinayaa wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan xildhibaan cabdulaahi goodax barre xildhibaan axmed macallin fiqi iyo madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif xaashi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
maxasanid haaruun faaqadada toddobaadka ee dhegeysteen halkaaad weli nagala socotaana dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v washington iminkana waxaad ku soo dhowaataan ah, barnaamijkii umuuraha islaamka waa kan jacfar kukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadanayno xiisadda muddada toddobaadka ka badan ka ogan dalka iiraan waxay toddobaad u buuxsantay dibadbaxyada iska soo horjeeda ee dalka iiraan welina ma muuqdo xal buuxa oo ay dowladdaasi ka gaartay xakamaynta dibadbaxayaasha dadka isu soo baxay ayaa ka cabanayay bilowgii hore culays dhinaca dhaqaalaha kaasoo sida caadada ah hordhac u noqda kacdoonnada isbeddelka dhaliya dowladda ayaa isku dayaysa inay cuburiso dibadbaxayaasha iyadoo wadiiqooyin kala duwan adeegsanaysa waxa ugu horreeyey ay dowladdu miciin biday ayaa ahaa in dadkaasi si awooda lagu kala diro taasina waxaa ka dhashay khasaare nafeed oo dhimasho iyo dhaawacba isugu jiraan tallaabada labaad ee ay xukuumadda iiraan qaaday ayaa noqotay in fagaarayaasha internetka ay xanibaad ku soo rogto si aanay dadka bannaanbaxaya ugu adeegsan abaabulka mudaharaadyadooda madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa si kulul uga jawaabay hadal uu madaxweynaha maraykanka bartiisa twitterka ku faafiyey kaasoo uu ku beerlaxowsanayay dadweynaha iiraan hase ahaatee ruuxaani ayaa arrintaasi ku tilmaamay ilinta iyo xaaska isagoo sheegay in shacabka iiraan ee uu hadda ammaanayo uu bilo ka hor ku tilmaamay argagixiso dowladda maraykanka ayaa u muuqata mid aad ugu riyaaqsan buuqa ka ogan jamhuuriyadda islaamiga ah ee iiraan madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence oo v o edu ay waraysatay ayaa shacabka iiraan taageero u ballanqaaday
waxaan rajaynayaa kuna ducaystaa in shacabka iiraan uu guusha haleelo waa bulsho dhallinyaro ah aqoon leh fahansanna in maraykanku uu yahay saaxiibbadooda dhabta ah waxaan rabnaa inaan aragna iyagoo gaaray xorriyad iyo mustaqbal dimuqraadi ah
hogaamiyaha sare ee kacaanka islaamiga ah ee iiraan ayatullaahi cali khamenei ayaa dowlado shisheeye oo aanu carabaabin ku eedeeyey in ay gadaal ka riixayaan dibadbaxyada iyagoo uu ujeedkoodu yahay in ay xasilooni darri ka abuuraan dalkiisa aadan sheekh xasan xuseen ashari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda ayaa tilmaamaya in xilligan aanay muuqan waddamo si toosa ugu lug yeeshay xasaradda ka aloosan dalka iiraan laakiin ay jiraan dalal u hanqaltaagaya sidii ay gacan ugu siin lahaayeen dibadbaxayaasha in ay gadoodkooda sii wataan dal walba markii dee gudaha ay mushkilad ay ka qabsato oo gaal- gaar ahaan dalalka bariga dhexe way dhahaan ee dibadda ayaa laga farageliyaa laakiin caalamka si uu u dhisan yahay ayaa ah si aada mucaqad u ah ama aada u adag Eh, dowladahu badanaa way iska soo horjeedaan masaalixdoodana aad bay isaga hor timaadaa marka gudaha dhibaatooyin ka dhacaan ama dibadbaxyo dowladaha dibadda ayaa adiga kaasoo horjeeda inta badan waxay isku dayaan inay maalgashtaan waana tan ka muuqatay hadallada kasoo yartay xataa dowladda maraykanka oo inta badan iiraan iska soo horjeedaan laakiin ilaa ay hadda dowlado si toos ah uu u farageliyey waxaan filayaa inaysan jirin marka laga reebo maalgashi oo soo baxayo deg deg ah dowladaha sida ay u hadlayaan iyo in ay dacmi fara badan siin doonaan haddii ay dadkaasu kusii taagnaadaan waddada ay ku dalbanayaan xuquuqdoodii madaniga ah hooshang amiir axmedi oo ka tirsan jaamacadda rodgres oo v o e da la hadlay ayaa sheegay in dibadbaxyadani ay astaan cad u yihiin in xaalka iiraan uu si buuxda isku beddelay dadkuna ay haatan ku dhiiradeen in ay si dhammaystiran uga hor yimaadaan nidaamka dalkaasi oo markiisii hore lama taabtaan ahaa
xaalku wuu isbedelay waana markii ugu horreysay muddo afartan sana a uu shacabka iiraan si dhammaystiran uga hor yimaado nidaamka sannadkii laba kun iyo sagaalkii dibadbaxyadu waxa ay ku ekaayeen xukuumadda gudaheeda iyagoo dadka ay u kala taageerayeen laba garab laakiin hadda xaalku sidaasi ma aha oo dadku waxa ay ka hor yimaadeen maamulka oo dhan waxaana lama huraan ah in xukuumaddu ay si dhab ah uga fakerto waxa ay tahay inay ku dhaqaaqdo
dowladda turkiga oo ay daris yihiin iiraan siyaasad ahaanna ay muddooyinkan isku soo dhowaanayeen ayaa si cad uga hadashay xaalka ka oogan dalkaasi afhayeenka madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ninka lagu magacaabo ibraahim kalin oo shir jaraa'id ku qabtay ankara ayaa dalalka faragelinta ku haya iiraan kaga digay falcelinta tallaabadooda ka iman karta
nabadgelyada iyo xasiloonnida iiraan aad ayay muhim noogu tahay waxaana lagama maarmaan ah inaan idhaahdo haddii dadka qaarkii ay isku dayaan inay dibadda ka horiyaan iiraan taasi waxay keenaysaa falcelin daran mar labaad waxaan jeclahay inaan hoosta ka xariiqo innagu ma aqbali karayno faragelin loo marayo qoraallo iyo twiits ujeeddadoodu ay tahay in lagu carqaladeeyo nabadgelyada iyo xasiloonnida bulshada
dalka iiraan waxaa ka arrimiya kacaan islaami ah oo curtay sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo toddobaatankii waxaa hogaamiye aayatullah oo dhinaca diinta waddankaasi ugu sarreeya waana dal dimuquraadi ah oo qofka madaxweynaha ka noqonaya si muuqata loo soo doorto haddaba kacaankan kale ee ka soo horjeeda ee toddobaadka ka hor waddankaasi ka bilowday ma keeni karaa in ugu dambayntii uu gebi ahaanba beddelo nidaamka dalkaasi waa kan aadan sheekh xasan xuseen ashari oo arrimaha dunida muslimka ka faallooda aad bay u adag tahay iiraan si fudud inay hadda uga suuroodo laakiin guud ahaan markaad eegtid waxay u muuqataa ama la dhihi karaa mantiqada bariga dhexe aad bay isu saamaysaa dagaalada fara badan ee hariyey dalalka carabta ee iiraanna inta badan ay ku lug leedahay way dhici kartaa in ay gudaha saameyn ku yeeshaan arrimaha caynkaas ah badanaan waxa ay ku bilaabataa waxyaabaha caynkaas ah dibadbaxyo oo badanaa dadku ay ku raadinayaan inay nolol maalmeedkooda wax laga bedelo oo badanaa isku bedelo mid siyaasadaysan laakiin ugu dambayntii waxaan rumaysnahay waxay arrintaas u khuduucaysaa arrimo kaloo tiro badan sida ay u helaan shacabka ama dibadbaxayaasha ay u helaan taageero bannaanka ah si ay markaas haddii xukuumadda ay u dhigimislaato laakiin hadda ugu yaraan uma muuqato mid hirgeli karta dhowaan
guud ahaanna barnaamijkii umuuraha islaamka waa naga intaa intaynu toddobaadka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii ammaaniillah
mahadsanida jacfar kukaaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o e washington umuuraha islaamka ayaan taas kaga gudbaynaa haatanna nuur xasan nuur bukhaari oo stuudiya igu weheliya idaacaddana ila daadiinaya ayaan ka codsanayaa mid ama laba had intuu wakhtigu noo saamaxo inuu dib dhegeystayaal idin xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa mahadsanidaan durey sacuudi arabiya ayaa sheegtay inay ka hortagtay gantaal kale oo ay xuduudeeda ku tuureen maleeshiyada xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka yemen warbaahinta sacuudiga ayaa ku warantay in nidaamka difaaca hawada sacuudiga uu gantaalkani oo ahaa nuuca ridada dheer uu ku joojiyey gobolka najraan ee koonfur galbeed ee boqortooyada maraykankana waxa mar kale uu ku celiyey ballanqaadkiisa ah in uu taageeri doono kooxaha dhigaya banaanbaxyada looga soo horjeedo dowladda iiraan sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa khamiistii cambaaraysay xarig boqolaal ka mid ah dadka dhigaya mudaaharaadka islamarkaana sheegtay in maraykanka uu cunaqabateyn cusub saari doono kuwa caburiska ku wada dadka dhigaya banaanbaxyada iiraan
aad iyo aad ayaad umahadsantahay nuur bukhaari idaacaddeenana intaas ayaan kusoo gebagabaynay intaan mar kale kulmi doono caawa toddobada fidnimo waa daanduray iyo nuur bukhaari oo dila nabadgelyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news.